الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولا ريال إلهي سبحانه وتعالى يا معاد إسكاله كلمة كنت أبسن دور مرحوية أو في عباءة المسلمة أو أو عند الملاحم waxa weye dowr almar'ati almuslima fi lmalaaxim waxa weye gabadha dowrka ama waxa weeyaan jeelada ama qaabka waxa weeyaan uga aadan gabadha muslimada ah wadcigan iyo xaalkan la marayo ayaa walaalayaal galmadan ku saabsan tahay almalaaxim waa jamca weeyaan waxaana macnaheedu yahay waa dagaalada waaweyn ee iska daba imaanaya ee socda ee waxa weeyaan akhri zamankana imaanaya weeyaan waxa weeyaan badankooda ay ayaa weya malaaxim la yidhaahdaa laakiin malaa waxaa hadda lagu idlaaqaya waa dagaalada socda ee faraha badan ee balballaaran ee maanta waxa weeyaan qayb aan kaga jirno waxa weeyaan bay ku saabsan tahay walaalayaal waxaa la wada ogsoon yahay gabadha muslimada ah ilaahay subxaanahu watacaala sida u karaameeyey sida uu u sharfay siday mujtamaca ay muhiim ugu tahay sida ay tahay midda ilaahay subxaanahu watacaala mas-uuliyaad fara badan uu gacanta u geliyey siday waxa weeye qadiiman ahaan jirtay waxa weeye ilaahayna subxaanahu watacaala xadiisan ugu waxaweyaawey ay u karaameeyey xuquuqdeedii iyo cibaadadeedii iyo daxalkeedii iyo waxawey dadnimadeedii ilaahay subxaanahu watacaala waxaweye uu diinta islaamka ugu cadeeyey sidaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala haddana waxa uu tilmaa noo noo sheegay oo uu noo tilmaamay waxa ay shaqaysato iyadu inay leedahay cibaadadeeda iyo tawxiidkeeda iyo jihaadkeeda iyo sadaqadeeda inaan innaba waxba laga dulminayn ilaahayna subxaanahu watacaala qur-aankiisa noogu sheeg تبارك وتعالى وخيره للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا قد وحا إليه وحا أي شقيتين ووناك إيه فضلها dumarkuna waxa ay leeyihiin in waxa ay shaqaysteen idan marka gabadha muslimadda ah waxa ay u aftibaari u shaqaysanaysahay waa inay aakhiradeeda waxa ay ku badbaadi lahayd ay la timaado iyo waajibaadka ilaahay saaray iyo maxaweeye waxa ilaahay ka reeba inay la timaado wax ilaahay farana inay maxaweeye ka reebayna waxa weeyaan ay ka ay ka ay ka harto waxa weeye waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku xiseynayo weeyaan haasaa nabigu wuxuu yihi salawaatullahi rabbi wasalaamu calayh inama annisaau shaqaa'iqu rijaal haweenka waxa laga jeexay ama laga dambaday waxa weeye ragga weeyaan maxaa yeelay ummunaa hawaa waxa weeye feerkeeda ayaa abuna aadam laga jeexay marka sida ay rabbu ay camalka iyo khayrka ay ugu jiraan ayay iyaduna camalka iyo khayrka dhinacooda ay ka hayaan taas ayay waxa weeyaan wey dadku waxay yidhaahdaan waxa weye oo lagu tilmaamaayo oo la yidhahdo waraa'a kulli mujaahidin cadiimin imra'a waxa weye nin kasta oo wanaagsan oo mujaahida oo weyn gadaalkiisa waxaa ah haween qiimo badan haween wanaagsan waa kuwa dhalay nimanka waxa weeye culammada ah oo jahaadiyada ah waa kuwa dhalay ragga mujaahidiinta ah oo macrakada taagan waa kuwa ababiiri oo soo saaray kuwa quraada ah ee magaraysa qur-aanka dhigaya waa kuwa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku wanaajiyey meel kasta waa kuwa ilaahay subxaanahu watacaala hawayaan uu noo sheegay xadiidka ku yidhi laa takrahu lbanaat fainahuna almu'nisaatu algaaliyaat haweenkaa kohanina oo hanixinina maxaa yeelay waa kuwo wehel ah oo weliba qaaliya weeyaan maantana mujtamaceenna haween muslimka ah haweenku meesha ay ka taagan yihiin iyo mas-uuliyaad ay hayaan ilaahay subxaanahu watacaala ayaa weynankooda garanaya walaalayaal mawduuca walaalayaal waxa weye loo tana aan u tanaawilaynaa waxa weeyaan ahmiyada uu leeyahay iyo dowrka hablaha muslimaadka ay ka seexdeen iyo sidaas ilaahay subxaanahu watacaala dowrkooda waxa weeyaan uu u muujiyey in badan maanta way garanayaan laakiin waxaa laba jibaar iyo saddex jibaar ka badan inta iyagu dowrkooda waxa weye in badan aan u taagnayn sidaas ayaa waxay habboon tahay nabigu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam addiinu nasiixa diintu waa naseexo marka in lagu baraarujiyo dowrkooda oo ay midda u taaganna ay awey dadaalka labanlaabto midda waxa weeyaan awey markaas aan ku baraarugsanayna ay hinqato ay toosto ayaa mawduuca loo tanaawulay waxaa kaloo sii walaalayaal maanta waxay mujtamaca waxawey muslimka aad ayuu u fara badan yahay waxawey tiradooda iyo cadadkooda iyo waxawey awey tijaaradooda iyo sukaanta ay degaan aad ayay u fara badan tahay wamaca daalika waxa weeye ihaanada iyo dulliga iyo dhibaatada waxa haysta wax la koobi kara ma aha nabiguna uu yihi sal allahu alayh waalihi wasalam xadiiskii axmed iyo abu daawuud ay soo saareen xadiis min xadiisi tawban nabigu wuxuu yihi sal allahu alayh waalihi wasalam yuushiku an tadaaca calaykum umam min kulli ufuq waxa weeyaan dow waxa weeye inay ummaduhu isugu kiyeertaan dhinac kasta kamaa tadaaca alakalatu ilaa qascatihaa siday waxaweye dadku markay cunno cunayaan oo ay cuntaynayaan ay isugu yeertaan oo ay isku xilqeeyaan ayagoo doonaya inay waxaweye cunxeelada gacanta wada geliyaan rasuulka sala allahu alayh waaalih wasalam asxaabadu way weydiiyeen awa min qillati naxna yowmaydin yaa rasuula allah man yaraan iyo tabardari iyo waxa weye laandaabnimo ayaa laysugu kaayo yeelanayaa nebiga rasuulka ilaahayow nebigu wuxuu ugu jawaabay salawaatullahi rabbi wasalaamu caleyh bal antum kasiir aad iyo aad ayaad u badan tihiin cadadiinu way cudadiinu way badan tahay oo xoolihiinu way fara badan yihiin oo waxa weeyaan oo dhaqaalihiinu waa badan yahay walaakinakum husaaun ka husaa'i sayl laakiin sababka laydinka haybaysan waayey sababka waxa weeye laydiin dullaysay sababka dhulka laydinkugu jiiday waxaa tihiin kuwa daadxoor ah oo wax qiimo fara badan aan lahayn maxaa yeelay waxa weeyaan cadowgiina waxaa laga saarayaa inay idinka haybaysaan inay idinka cabsadaan inay bannaan idinka maraan cadowgii baa idinku soo dhiiranaya wayajcal waxay fii quluubikum alwahn qalbigiina na waxaa lagu tuurayaa wahn wama alwahnu yaa rasuula allah wahniga la sheegayo waa maxay rasuulka ilaahayow nabigu wuxuu yihi sal allahu alayh wasalam waxa weeye xubbu dunya wa karaahiyat lmowt waa adduunye jacayl iyo geeri nacayb markaad adduunyada jeclaataan oo aada geerida nacdaan meeshaas waxaa ka imaanaya waxa weeye halaagiina weeyaan in laydin istikfaafsado weeyaan in laydin dullaysto weeyaan in laydin rabto weeyaan waana sida maanta walaalayaal in badan aad arkaysaan maxaa yeelay dadku maanta waxa weye waa waaciyiin muslimiinta ah waxa weye hal waxaweye mobile iyo hal internet iyo waxaweye hal baaltoob iyo hal waxa weeye ayaa lagu wada jiraa maanta shanta qaaradoodna muslimiintu waxay ku dhaqan yihiin iyo waxa ku dhacaya shaashada ayaa laga daawanaya haddaba walaalayaal markay waxa weye arrintaasi dhacdo oo ay dadku waxa weeyaan adduunyada ay raacaan oo geerida ay raacaan waxa weye waxaa daboolaya waxa weeye dulli iyo wixii sifaadkii yuhuudda ilaahay ku sheegay oo maa maxay adduunya jacayl ilaahay qur-aankiisa ku yidhi tabaaraka wa tacaala ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وحوي dadka kuwa ugu dadaalka badan nolosha raadinteeda waa kuwaas waxa weye yahuuda weeyaan maantana waad arkaysaa sida dadka ay adduunyada u raadinayaan siday ugu sacyinayaan siday waxaweye meelo dhibaato badan ugu gelayaan siday waxaweye saxaaraha ugu la-aanayaan siday doonaha ugu dhimanayaan siday burcadbadeed u gelayaan siday ugu lugaynayaan ayagoo adduunyo raadinaya hawshaas waxay sababtay walaalayaal inay waxa weye gaaladii ay nagu soo dhiiradaan oo ay waxa weya doonayaan waxa weye sida ay doonaan ay naga yeeshaan hadda walaalayaal dagaalkaasi waxa weye rag iyo dumar maanta waxa weye waa dagaal eg in la wada galo waa dagaal cayni ah oo jihaad ah oo aan fardu kifaaye ahayn ragga sida looga rabo ayaa dumarka looga rabaa maxaa yeelay waxaweye raggu dumarku hadday u sahlaan raggu inay dagaalka galaan awlaadoodu dagaalka inay galaan awlaadda inay tarabiyeeyaan raggooda inay soo daayaan wiilasha eedooyinka u yihiin inay diraan kuwii abayaha u yihiin inay diraan kuwii ayayooyinka u yihiin inay diraan kuwa ayagu u dhaxaan oo dariska inay tashkiiliyaan waxaa imaanaysa dagaalkaasi inuu noqdo dagaal naaji ah oo aan lagu kala carin maxaa yeelay haweenku mansilada ay joogto ayaa sidaas walaalayaal waxaweye fahiya alatii turabbi awlaadaha cala aljihaad haweenku waa midda waxa weeyaan jihaadka ku tarbiyeynaysa awlaadeeda wahiya alatii taxfidu rajula fii xifdihi wa maalihi idaa kharaja ila aljihaad waa midda ilaalinaysa ninka waxaweye cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo maalkiisa midda u ilaalinaysa weeyaan وهي التي تفصل وتشكل أولادها وزوجها على موافاة ذلك الطريق وأنت أيضا كتب ريسا وهو يستبرسهم أولاده وهو يفرق زوجه كم غيره ولا آتيه وإيمان يا إجهاد يا خير كجراء الصبر مسؤوليات أفراها قبل مدة قبل وهو أنت مسلمات أو ولا غيار وحنا وهو يتعاون كلمة للوسع الشيئي أو ينفضل وفرارو كم باجرة لكن وحنا كثيرا بلان oo boqolaal ka badan inta ayagu aan ku baraarugsanayn dowrka ay leeyihiin xaalinta ay leeyihiin waxa ilaahay saaray meeshawy sida jiilkood ka horeeyey waxawey cidda ay ku dayanayaan maxaa yeelay haweenku waxay leeyihiin cid ay ku daydaan waxay leeyihiin cid ay namaadiid iyo tusaalayaal ka qaataan sida ilaahay subxaanahu watacaala uu qur-aanka noogu sheegay إذا هو رسول ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أرمها سرمت ولا ليال وأرمى إلهي سبحانه وتعالى أنه أدوى صدي أبدا المسلمة أمرك وإن الأولاد ماشي أي دين إلهي سبحانه وتعالى هي النصرة إلى أي كشف ما يلي ما أنت وحوي جهاد تسعر وعيني ولا ليال waa mid waxa weeyaan haweenku waxaweye ninkeeda aysan ka idan qaadanayn waa mid ninka qaadinka ninka u shaqaynaya uusan ka idan qaadanayn waa mid waxaweye ninka waxaweye dayka lagu leeyahay ninka dayka kule uusan ka idan qaadanayn maxaa yeele waa cayni weeyaan iyo sheekhu islaam ibnu taymiya iyo ay taqriirinayaan waxaweye arrinta iyadaa marka waa arrin waxaweye la doonaya in aada loogu baraarugo walaalayaal haweenka namaadijka iyo tusaalayaasha walaalayaal waxa weye ayaan wax ka tilmaamaynaa ilaahay subxaanahu watacaala hadduu qadaro laakiin waxaa la yaabla walaalayaal haweenka waaweye xilligii nebiga iyo caadigiisii joogay waxa ay la falgalayeen oo ay la dagaalamayeen oo ka dhinac dagaalamayeen nabigeena maxameda salawaatullahi rabbi wasalaamu calayh khayru khalqillah isagoo caalamkii oo dhan weliba sanka ka furay oo dhammaantood ilaahay subxaanahu watacaala isku duleeyeen oo mid isagu muslimay iyo mid jizo bixiyey iyo mid asagu waxa weeyaan baqaya ay noqdeen maanta haweenka haweenkaas halkaas ayay ka falsameen haweenka maanta joogana waxaweye qofkii muslimiinta ah oo la duleysanayo oo la laynayo oo la qafaalayo oo xaqsiyada ka buuxa oo la jiidayo ayaysan dan iyo xaaje ka ahayn inay dacween inay mujaahidiinta dhinacooda istaagaan oo farqiga meesha u dhexeeya walaalayaal fahma ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeyaan aayaadka waxa uu nagu tusaalaynayaa inaanu cibro ka qaadano factabiru yaa ulil absaar walaalayaal namaadiijka iyo tusaalayaasha aad iyo aad u qiimaha badan walaalayaal haddaan wax yar ka tilmaamo waxaa ka mid ah waxaweyaan ninka waxaweyaan ninka la yidhaahdo waxaweyaan axmed ibni xasiraj ibni ziyaad alasjaci waxa uu leeyahay ayaydii baan waraysay waxa weye aabbahay gashay waxayna waxa weeyaan ka qayb qaadatay fii qaswati khaybar ayay ka qayb qaadatay waxayna leedahay wa ana saaditun waxa weeyaan waxaan lix ku ahaa lix haweena ayaa midda lixaysay ahaa nabiga sala allahu alih wasalam ayaa loo sheegay inay la socdaan haween fa arsala ilayna wuu noo soo xidiray faqaala wuxuu nagu yidhi maa akhrajakunna maxaa idin soo saaray maxaa gurihiina idinka keenay maxaad u soo baxdeen wa biamrin maa kharajtunna waxa weye maxaad u soo baxdeen xaqalinkiina iyo qasadkiina iyo dantiina maxay tahay markaasaa rasuulka ilaahay subxaanahu waxa waxa weye khayrka waan u jawaabnay salawaatullahi rabbi wasalaamu calayh waxaanu ku niri yaa rasuul allah nunaawee nunaawilu jihaan waxa weeyaan waxaanu magaraysaa dhiidhiidaynaa leebabka ayaanu mujaahidiinta siinaynaa iyo saxaabada wa nusqi nnaasa aw yasawiiq waxa weye dadka waxaanu siinaynaa oo u qooshaynaa oo u walaaqaynaa waxa weeye saloolka iyo cabitaanka ayaanu siinaynaa wa macanaa maa nusaawi bihi ljarxa waxaan naga mida rasuulka ilaahayo mid aweynaawaca daweysa oo ayadu daktarad ah ayaa naga mida wanaqsilu shaciira wanuciru fiidihi fii sabiili illah waxa weye siinta ayaanu soo haynaa oo jihaadka ilaahay baanu ku kaalmaynaynaa saasaanu rasuulka ilaahay ku yiri markuu yidhi maxaa idin soo saaray rasuulku wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi istaagawi fansarakna waanu waanu guddoonnay waanu istaagnay waanu iska tagnay falamaa fataxa allahu calayhi khaybar dagaalku khaybar buu ahaa markuu rasuulku furtay oo uu ku duntay gaaladii akraja lanaa sihaaman ka sihaami rajul nabigu wuxuu noo soo saaray qayb iyo waxa weeyaan aanu markaa dagaalkaa kaga qayb qaadana qaybtii aan ku lahayn haniimadii ayaa waxau nabigu la siiyey sala allahu alayh wasalam ninkiis waxaweye saxweeka wuxuu helayay oo waxa weeyaan oo qayb ah ayaan anaguna helay hadda ay leedahay waxa weeye haweenkaas qayrka badan marka saxaabiyadda ah halka waxaa laga qaadanaya haweenku inay waxa weye dowrka jihaadka ay ku leeyihiin ay u istaagaan oo ay waxa weye waxa ay qaban karaan iyo biyaha iyo daawaca iyo sabantaabinta iyo dhal ururinta iyo qalabka iyo rasaabtaydinta wax alla waxay kari karaan inay ka qayb qaataan ilaahayna subxaanahu watacaala waa ku cidayna waa ku sharfaya walaalayaal waayo tilmaanta labaad iyo tusaalaha labaad walaalayaal haweenkana inaan tusaaleeyo waa weye gabar saxaabiyada weeyaan magaceeda waxaa la yidhahdaa ummi camaara musaybata binti kacba awi alansaariy haweenkaas waxa aad maqasheen in badan musayba ama ummi camaaro la yidhaahdo waxa weeyaan waxay leedahay siiro aada u ballaaran iyo tarjumaad in laga iyo muddo qaadanaysa haddii lasoo garaabay walaalayaal waxa weye intaas oo waqco iyo intaas oo rigrigo iyo intaas oo dagaal ayay ka qayb gashay waxay ka qayb gashay dagaalkii uxun ayay ka qayb gashay xudaybiya ayay xaadirtay xunayn ayay ka qayb gashay yamaama yowmu yamaama ayay ka qayb gashay waxa weye intaas oo dagaal ayay gabadhaa ka qayb gashay walaalayaal aaga layihahdo damra aw aw ninka la yihahdo aw damra ibna saciidin aw almaazini wuxuu yidhi ayaydii oo sheekaynaysa ayaan maqlay markaasay waxay ka sheekaysay waxa weye dagaalkii uhud ayay wax ka gashay markaas ayaydii waxay tiri qaalat samitu rasuul lah rasuul allahi sala alay alih wasalam rasuulka ilaahay ayaan waxa weye maqlay isagoo leh waxa weye lamaqaanu nusaybata binti kacab waxa weye booska iyo meesha iyo mansilada nusayba maanta ay taagtay waxa weye lamaqaamu nusaybata binti kacab alyawm khayrun min maqaami fulanin wa fulanin waxa weye booska iyo mansilada gabadha nusayba la yidhahdo maanta ay istaagtay macmaara waxay ka khayr badan tahay hebel iyo hebel meesha ay istaageen dowrka hebel iyo hebel uu qaatay waxaa ka khayr badan gabadhaasi booska ay taagtay hal ammaanta rasuulka ilaahay u ammaanay usoo salaalayaan hadaa muslimaadka waa inay ogaadaan taariikhda meesha ay ka joogaan waa inay ogaadaan cidda ay ku dayanayaan waa inay waa inaan laga tashwiihin oo laga suxan xumayn maanta jihaadka mubaaraka iyo socda waa inaysan awlaadooda iyo ciyaalkooda keliya ay socon aysan ku gaarsan sidaas ay nabigu sal alay wasalam xadiidka nabigu wuxuu yidhi sal alay alihi wasalam isagoo ka warramaya gabadhaas man yutiiqu maa tutiiqiina yaa